Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland oo ka duuleysa sidii dadka reer Jubbaland ay ku gaari lahaayeen isku filnaanshaha dhanka cuntada ah ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay mashruuca FCRB ee adkeysiga cuntada. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Jubbaland, Mursal Maxamed Xirsi, ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruuca iyo deegaanada uu ka socdo.
Bismillahi raxmaani raxiim saaka waxaad si habsami leh noogu dhacay shirkii wada tashiga mashruuca FSRB shirkan waxaa isugu imaaday heer agaasimayaal guud waxaa kasoo qeyb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta beeraha xanaanada xoolaha maaliyadda iyo deegaanka shirkan ahmiyadiisa wuxuu ahaa in dib u eegis lagu sameeyo habsami socodka shaqooyinka mashruuca FSRB oo ay wadaan wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha mashruuc shirka waxaa looga hadlay waxqabadka mashruuca intii uu socday natiijooyinkii la gaaray waxyaabihii aan qabsoomin iyo waxa qorsheysan ee sanadka inta ka dhiman u qabsoomaya mashruuca shirka waxaa lagu falanqeeyay heer farsamo mashruuca faa-iidooyinka bulshada uu leeyahay achievementiga iyo guulihii mashruuca ilaa maalintuu bilowday ilaa iyo hadda halka uu marayo heerarka uu taagan yahay waxyaabaha uu kusoo kordhiyey sektarada wax soo saarka gaar ahaan life stock iyo agriculture-ka ee wasaaradaha beeraha iyo xanaanada xoolaha shirka wuxuu u dhacay sidii loogu talagalay waxaa la isla qaatay oo la indors gareeyey qorsho howleedka ay soo bandhigeen farsamo yaqaanadii mashruuca oo ay shirka kusoo bandhigeen sidoo kaleeto waxaa la isla gartay in la joogteeyo shirarka wadatashiga mashruuca oo uu si joogtaa u dhaco hadda ka bacdi sidoo kaleeto shaqada mashruuca uu f s r b uu ka wado degmooyinka jubbaland oo tira ahaan hadda sagaal ah in lagu kordhiyo saddex degmo oo kale ah deegaanada xorta ka ah degmada jamaame degmada ceelwaaq iyo degmada buurdhuubo in lagu soo kordhiyo mashruuca oo hadda ka shaqeeya sagaal degmo oo jubbaland ah oo isugu jira gobolada gedo iyo jubbada hoose intaa kadib waxaa fikradooda soo jeediyey iyo waxqabadyadoodii ayaguna wasaaradaha iyo prioritieskii ay ka lahaayeen sektarada wax soo saarka mashruucan oo uu deeqda ku bixiyey bangiga adduunka ama world bank wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn oo hadda jubbaland ka socota gaar ahaan sektarka wax soo saarka beeraha iyo xanaanada xoolaha waxaana laga qabaa rajo weyn oo la xiriirta in ay gaaraan sektaradan isku filnaasho iyo u adkeysi isbedelka cimilada ee wax soo saarka beeraha iyo xanaanada xoolaha